bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sideedda bisha nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xukuumadda soomaaliya ayaa lacag hal milyan oo doolarka maraykanka ugu deeqday dadkii uu saameeyey qaraxii afar iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaana ka sheegtay munaasabadda lagu aruurinayay deeqo oo loogu talagalay dadkaasi in lagu gurmado oo ay soo abaabuleen guddiga gurmad qaran ayaa waxa ay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka qayb galay u sheegay in ay ugu deeqayso xukuumadda soomaaliya halkaasi milyan oo doolarka maraykanka ah si loogu samata bixiyo dadka saameynta ay ku yeelatay sidoo kale shirkan waxa waa kulanka waxaa ka qayb galayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood sida koonfur galbeed puntland waxaana madaxweynaha maamulka puntland oo halkaasi ka hadlay oo u sheegay in ay ugu deeqeen puntland iyo shacabkeedu iskaashanaya lacago dadkii dhibaatada uu ku yeeshay qarxii afar iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho waxauna sheegay in deeqa ay ka aruuriyeen shacabka reer puntland iyo sidoo kale xubnaha xukuumadda maamulkaasi iyo sidoo kale golaha baarlamaanka ay gacanta ku hayaan maamulka dhowaana ay soo gaarsiin doonaan guddiga sida uu sheegay madaxweynaha maamulka puntland sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobtaasi ka ballanqaaday in ay deeqahaasi lacago ku dari doonaan si loogu gurmado dadkii saameynta uu ku yeeshay weerarkii afar iyo tobankii bishii hore ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ilaa iyo haatan aan ka goyn xusuusta dadka ku dhaqan magaalada muqdisho guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kan jubbaland ayaa maanta kismaayo kulamo ay kaga bilaaban doonaan xilli halkaasi ay gaareen xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya uu horkacayo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari kulamadan ayaa waxa ay hordhac u yihiin ballanqaadyo hore oo guddoomiyaha baarlamaanka uu ka sheegay munaasabadii daafurka baarlamaanka kalfadhigiisa saddexaad ee jubbaland xilli uu ka qayb galayay magaalada kismaayo kalfadhiga furitaankiisa waxauna ballan qaaday in xiriir dhow ay la samayn doonaan maamul goboleedyada baarlamaankooda si ay wada shaqaynta u wanaagsanaato u dhexaysa dowladda dhexe iyo sidoo kale tan maamul goboleedyada halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddiga doorashada somalilan ayaa sheegay in ilaa iyo toddoba degmo ka tirsan deegaanada lagu muransan yahay ee gobolada sooli sanag ay geeyeen sanaadiiqda codbixinta sidoo kalena safaf ay u geli doonaan dadka si ay ugu kala codeeyaan xubnaha kala matalaya xisbiyada ucida kulmiya iyo wadani gudoomiyaha waafayeenka guddiga doorashada maamulka somalilan siciid cali muuse waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan ay si rasmi ah deegaanadaasi kaga bilaaban doonaan codeynta doorashooyinka maamulka somalilan ugu talagalay in deegaanadaasi ay ka dhacdo xilli ay jiraan murano baahsan oo weli u dhexeeya maamulada somalilan iyo puntland iyadoona kulankii ugu dambeeyay baarlamaanka maamulka puntland ay hanjabaad kasoo yeertay baarlamaanka taa uu ugu codeeyey hadal diidmo ahaa uu kasoo saaray doorashada in la geeyo qaybo ka mida deegaanada sool iyo sanaaga oo ay sheeganayaan maamulka puntland ayagu inay ka arrimiyaan sanaadiiqda goobaha toddobada ah ayaa maalintii shalay kasoo laga soo raray degmada waa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayagoona kusii jeeda deegaano ay ka mid tahay taleex iyo sidoo kale ceel afweyn sida uu sharaxayo afhayeenka guddiga doorashada maamulka somalilan
baabuurtaasi waxaanu raray waxa ay sidaan waraaqihii lagu codaynayey oo ay tahay hadhowto in la geeyo goobaha ay ka dhacayso doorashadu waxay kaloo sidaan qalabkii kaleeto oo iyaguna ahaa ee lagu shaqaynayay goobaha lagaga shaqaynayay guddoomiyaasha degmooyinka aan sheegay ayaa iyaguna sii raacay oo usii raacay degmooyinkoodii ha dhowto oo la kala qaybin doono mid walba meel la geyn doono sida degmo walba inta goobood ay leedahay sidaad aragtaan tani waxay muujinaysaa in aynu ku jirno jawigii doorashada oo ay inoo bilaabatay in dhaweyta waa way socoteen laakiin tani waa mid kasii markhaanti kacaysa sida guddiga ama komishinka doorashooyinka qaranku uu u diyaarinayay muddaba hawshaasi iyadaa maantana la joogo waktigii ay midho dhalinaysay oo ay ayaamayna ka xigaan markii dadku ay safgeli lahaayeen oo ay halkaasi qaadan lahaayeen warqadda ay kuyuga gelayaan gudaha gelayaan calaamadinayaan xisbiga ay doonayaan iyo cidda musharaxa ah ay doonayaan inay u codeeyaan sidoo kalena guddoomiyaha gobolka soole dhinaca puntland waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin marnaba hadallada ka soo yeeray somalilan ee ku aadan in doorasho ay ka dhacdo deegaanadaasi dhinaca kalena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulan ay ku yeesheen xubnaha ganacsatada iyo maamulka waxaa lagu heshiiyey in mar kale dib loo qaato lacagta shilinka soomaaliga ee kunka shilin oo hore ganacsatadu ay u diideen qaadashadiisa iyadoona muddooyinkii dambe magaaladaasi si aadan looga isticmaalayay lacagta e v c balaaska oo ah lacago lagu kala xawilayo taleefanada gacanta ama hawada si ay ummadda ugu macaamilaan ama waxay ugu kala iibsadaan maamulku waxa uu sheegay intaasi ay tahay mid aan la aqbali karin asigoo tilmaamay in haatan ganacsatada ay kala hadleen laguna heshiiyey hanaankii loo qaadan lahaa lacagta shilinka soomaaliga ah ee kunka shilin oo muddooyinkii dambeba diidmo aada u xoogan ay ka jirtay iyadoo deegaanada qaar ee isla gobolkaasina lacagta ay ka shaqaynaysay sida ay sheegayaan wararkaaynu ka helina halkaasi haddaba maamulka oo kulan ganacsatada la qaatay ayaa warbaahinta la hadlay asigoo ka hadlayay arrinta ku aadan qaadashada lacagta shilinka soomaaliga
xamaalka ah oo dusha wax ku xamaala oo laga yaabo inuu laba kunoo shilin oo qof ka qaaday iyo laba kaloo ku daro iyo laba kaloo ku daro weelba ku biiday ama laga yaabo shukulaato iyo nacnac iyo maxaankudaa baraf iyo inuu inta yibiyeelba ku biisho ama laga yaabo inuu inta caday soo gulo oo magaalada keeno oo ilma ka biido ama noloshiisa ka soo saaro suurtagal ma aha inuu us isticmaalo dolar inuu isticmaalo suurtagal ma aha kow lacagtaasi noocaas in la qaato anuu ku hadlayaa lataliyaha madaxweynaha amarkiisana fulinaya in la qaato lacagtaas la fuliyo heer gobol iyo heer wasiirnimoba annagu dhinaceyna waxaan ganacsatada iyo gaadiidleyda aan go-aan la gaarnay cashuurta aan qabanno boqolkii konton inaan shilin soomaaligii aan laysku afgartaa dhanka maamulka hadalkooda ka soko ganacsato goobtaasi ka hadashay waxa ay sheegeen ayagu dhinacooda in ay hirgeli doonaan qaadashada lacagta shilinka soomaaliga ah ayagoo dhinaca kalena ugu baaqay dadka kale ee ganacsatada qaadashada lacagahaasi ninkii diidayo ilaah uu kusoo toosaan weynahay marka hore waa kuu ducoynay alla soo toosiyo ummaddaas wax la qabo hadduu diida allah naga dhaxtaa
waxaa la go-aansaday lacagahaas in la qaato dhammaan waxgaradka meeshaan iskugu yimid hadday maamul tahay hadday wasiir tahay hadday ganacsi tahay waxaa la go-aansaday lacagahaas laga bilaabo birri macnaha in la qaato lacagahaas la qaato lacagahaas oo ka socdo soomaaliya suuq soomaaliya ka socdo ilaa laga bilaabo iiraan iyo wixii macnaha yani kismaayo inta ka dhexeysa lacagahaas oo ka socdo aad iyo aad magaalada ugu hooseysaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle akhyaartaynu jecelnahay guud ahaana intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu